iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in xiriir wanaagsan iminka uu kala dhexeeyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira tan iyo markii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhinacyada ay isdiidanayeen kulamo kula qaatay magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa dowladda weli haysta caqabado kaga imaanaya qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan maamulka galmudug oo isagu noqday maamul goboleedka keliya ee tan iyo xilligii la unkay dhex maquuranaya khilaafaad iyo deganaansho la-aan siyaasadeed maamulka ayaa ka gudbay kala qaybsanaan soo jiitamaysay muddo dheer oo u dhexeeyey madaxda maamulkaasi iyo sidoo kale ururka ahlusunna oo isagu inta badan ka teliyey deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada xarunta u ah maamulkaasi ee dhuusamareeb markii kulan labada dhinac ay ku qaybsadeen kuraasta labada gole ay ku yeesheen dalka jabuuti intaasi kadib madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasoo si wadajira loogu shaaciyey in lasoo gebagabeeyey khilaafkii gudaha maamulkaasi iyo ururka ahlusunna sidoo kalena galmudug oo midaysan ay wada shaqayn wanaagsan la yeelan doonaan dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya hase yeeshee muddo bil kadib waxaa soo ifbaxay khilaaf kale oo isla gudaha maamulkaasi ka dhex aloosmay kaasi oo sababay in laba dhinac ay maamulka u kala jabaan koox ay hogaaminayaan madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geelle iyo koox kale oo ay horkacayaan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi maxamed xaashi carabey iyo guddoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi cali gacal casir kuwa oo fariisimo iyagu ka dhigtay magaalada markii hore lagu shaqaynayay ee cadaado islamarkaana ku dooday in madaxweyne kale ay ku doorteen magaaladaasi cadaado halka dhanka kale ee magaalada dhuusamareeb ay iyaguna sheegeen in xilkii ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii taa oo sababtay in khilaafku cirka uu sii galo khilaafkaasi kala qaybsanaanta mar kale soo kala dhex gashay madaxda maamulkaasi ayuu madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali xeef waxa uu ku eedeeyey inay ka dambayso ay gadaal ka riixayso dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya taasi oo markii dambe sababtay afartii maamul ee kale jubbaland puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay ku dhawaaqeen isbahaysi ay ku midaysan yihiin oo ay sheegeen in xiriirkii ay u jireen dowladda dhexe ee soomaaliya walow markii dambe isbahaysigaasi uu burburay markii uu ka baxay madaxweynaha hirshabeelle islamarkaana madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan uu baneeyey xilkii madaxweynenimo iyo inuu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimo ee maamulkaasi doorashada halkaa ka dhacday sidoo kale madaxweyne gaas ayaa isna looga adkaaday doorashadii uu ka qaybgalay ee ka dhacday puntland walow dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku guulaysatay in waxoogaa iska yarayso islamarkaana ay furfurto isbahaysigaasi oo laba ka mid a isbedelo ay ka dhaceen ayaa waxay hadda la daalaadhacaysaa sidii labada soo hartay ee jubbaland iyo galmudug ay uga dhici lahayd doorasho inta uusan dhammaan sanadani waxaase madaxda maamuladaasi iyagu ay shaki ka qabaan in dowladdu ay gacan ku yeelato doorashooyinkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhowaantan safar maalmo qaatay waxuu ku tegey magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka jubbaland isagoo kulamo la soo qaatay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam kaasoo isna soo gaaray magaalada caasimada ee muqdisho kulamo aan la shaacin ayuuna la qaatay madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad uu ka jeedinayay furitaankii kalfadhigii shanaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu soo hadal qaaday in doorashooyinka maamulada dalku ay ku dhici doonaan wakhtigii loogu talagalay waxaan bogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo puntland waxaana ku kalsoonahay in doorashooyinka jubbaland iyo galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyey ay ku qabsan doonaan doorashooyinkooda adduun ee biiraahda sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdi maxamuud sabriye ayaa kulan dowladdu ay ku doonaysay in madaxda maamulka galmudug ee magaalada dhuusamareeb iyagoo fadhigoodu yahay laga dhaadhiciyo inay aqbalaan doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi in wakhtigeeda ay ku dhacdo isagoo u gaaray magaaladaasi isagoona kulamo la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele iyo sheekh shaakir oo ah madaxa xukuumadda galmudug waxaana kulamadaasi oo saacado badan qaatay la sheegay in laysku mari waayey qodobo dhowra taasoo keentay in madaxda galmudug ay ku adkaystaan in xilliga maamulkooda uu ka bilaaba heshiiskii galmudug iyo hallasunna ee magaalada jabuuti sidaa darteedna doorasho halkaa ka dhacda aanay ka sokayn laakiin wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ayaa markii uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxa uu saxaafadda u sheegay hadalkan waxaa runtii nasiib wanaag ii ahayd inaan tago dowlad goboleedka galmudug magaala madaxdiisa dhuusamareeb oo aan shalay wakhti hore ilaa iyo xalay wakhti aad u dambeeya aan wada hadlaynay madaxda galmudug dhammaantood waxaana runtii aad iyo aad yadadeelo u leh inaan kala soo noqday niyad wanaagsan oo ah inay bilaaban karto in arrimaha galmudug miiska inta la saaro xal loo helo soo noqodkaygaana dabcan wixii aan la soo kulmay waxaan la wadaagi doonaa madaxda federaalka rajo weyna waxaan ka qabaa in sidii hore arintu ka fiicnaan doonto oo ay hagaagi doonto insha allah intaa kadib kolla uun hade waa howl taalla oo hadda aniga aanan kor saari karin waqti laakiin rajadaydu waa inay waqti dhammaato haddii aan la yidhahdo waa mahadsantiin waxaa hadalkaasi ka dambeeyey war-saxaafadeed ka soo baxay dhanka galmudug war-saxaafadeedkaasi oo lagu sheegay in galmudug ay diyaar u tahay inay miiska wadahadallada la fadhiisato dowladda dhexe ee soomaaliya haddii ay ilaaliso sida la yidhi dastuurka galmudug farahan ay kala baxdo faragelin ay sheegeen inay maamulkooda ku hayso iyadoo lasoo hadalqaaday muduxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka maamulkaasi galmudug dowlad goboleedka galmudug waxay marka hore ay si diiran u bogaadinaysaa booqashadii rasmiga ahayd wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya injineer maxamed cabdi sabriye uu ku yimid magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maarso wasiirku intii uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb wuxuu la kulmay madaxda sare ee galmudug sida madaxweynaha gudoomiyaha golaha baarlamanka madaxa xukuumadda iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug kulanku wuxuu ahaa gogolxaar ku saabsan xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya galmudug waxay muujisay in wadahadalada la isugu iman karo haddii dowladda federaalk soomaaliya ay tixgeliso dastuurka galmudug islamarkaana ay gacmaha kala laabato faragelinta qaawan oo ay ku hayso jiritaanka hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug sida mudaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale golaha baarlamanka sidoo kale waxay dalbadeen in ka hor wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya ay xayiraada ka qaado kaalmadii miisaaniyadeed ee galmudug iyo mashaariicda horumarineed ee hakadka ku jiray muddo ku dhow sanad iyagoo nasiib daro ku tilmaamay hadal uu madaxweynaha soomaaliya ka sheegay furitaankii kalfadhiga shanaad ee baarlamanka soomaaliya iyo casuumadda loo sameeyey cali gacal casir oo ay ku sheegeen inuu ahaa guddoomiyii hore ee baarlamanka galmudug sidoo kalena dowlada goboleedka galmudug waxay dalbatay in furitaanka wadahadalada ka hor dowladda federaalk soomaaliya ay xayraada ka qaado kaalmadii miisaaniyadeed ee galmudug ay ku lahayd qoondada miisaaniyadda qaranka iyo mashaariicda horumarineed ee hakadka ku jira muddo ku dhow sanad si loogu adeego shacabka soomaaliyeed amaba shacabka galmudug oo la daalaadhacaya duruufo adag sida colaado iyo abaaro soo noqnoqday waxaase nasiib darro ah iyadoo wadahadalladu ay bilow yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka qaybgelaya munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha baarlamaanka qaranka uu soo hadal qaaday in doorashada galmudug ay qabsoomayso julaayo iyo in munaasabadaasi lagu casuumay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug cali gacal casir taasi oo dhaawacaysa midnimada galmudug iyo dadaalada socda si kastaba aatee deganaansho la-aanta muuqata ee xiriirka dowladda kala dhexeeya maamulada dalka qaarkood waxay kusoo beegmaysaa xili dowladda dhexe ee soomaaliya ay wajahayso caqabado ammaandari iyo qaraxyo xiriira oo ay martigelinayso caasimadda xal u helidda mucaaradka dowladda ku kacsan ee xisbiyada samaystay iyo soo afjaridda mushkiladda soo korodhay ee gadoodka ciidamada ee dhanka mushaaraadka taasi oo xagaldaacin karta dagaalka dowladda ay kula jirto xarakada shabaab cabdiraxfiid cabdisamad wararka s b s
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.